ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ah hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus qodobada xiisaha badan ee barnaamijka raadraaca toddobaadkaan idinkugu heenna hadduu alle idmo idinkana aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kataa'ibal ikhbaariya oo muuqaal xiise badan ka soo saartay duulaankii barakaysnaa ee mujaahidiintu maalmo ka hor ay ku furteen degmada moqokore in ka badan soddon askari oo kenyaati ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ciidamada mujaahidiintu ay toddobaadkan ka fuliyeen magaalada kiyunga ee gobolka laamu ku dhowaad siddeetan askari oo isugu jirtay murtadiin iyo saliibiyiin ku halaagsamay camaliyad istishaadiye ah oo dureedka deegaanka sabiid lagula beegsaday kolonyo cadowga ah oo ka tirsanaa kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta mujaahidiinta oo toddobaadkan gacanta ku dhigay deegaanka tardo ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan qodobada kale waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan culummada iyo odayaasha dhaqanka oo ka qaybgalay munaasabad ay bandhig cilmiyeed ku samaynayeen ardayda macadka barashada luuqadaha ee ramadaan ardayda jaamacadda alqima oo tartan cilmiyeed u qabatay madaarista iyo iskuulaadka waxbarasho ee ka furan magaalada jilib qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka raadraaca toddobaadka aniga ayaa inla socodsiinaya hadduu alle idmo waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي qodobka ugu horeeya ciidamada mujaahidiinta ayaa camaliyad istishaadiye ah toddobaadkan la beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamada kufaarta yugandha oo maraya dureedka deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose waxaana ka soo baxaya faahfaahino ku aadan khasaaraha cadowga ku gaaray camaliyadaas dhimashada ciidamada kufaarta yuganda waa labaatan askari halka afartan iyo saddex kalena ay ku dhaawacmeen oo toban ka mid a dhaawacyadoodu ay garaaba yihiin maleeshiyaadka riddada ee la socday kufaarta afrikaanta waxaa camaliyadaasi kaga dhintay sagaal askari halka siddeed kalena ay ku dhaawacmeen gaadiidka ku gubtay camaliyadda waa saddex gaari oo kale ah gaari taaw ah gaari cabdibilo ah iyo gaari haartooba dhanka laamu ciidamada mujaahidiintu waxay weerar kamiina u dhigeen kolinyo kufaarta siliibiyiinta kenya ah oo ka baxay magaalada sankuura kuna sii jeeday magaalada kiyunga ee gobolka laamu gaari mutabiish ah oo kolinyada qayb ka ahaa ayaa qaraxa u haleelay bakhtiga waa in ka badan kow iyo labaatan askari oo kufaarta kenya ah dhaawacana waa kow iyo toban askari oo isla kufaarta kenya ah gubashada waa gaari mutabiish ah sidoo kale waxa uu burbur xooggan soo gaaray gaari cabdibila ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale toddobaadkan gacanta ku dhigay gacankuhaynta deegaanka tardo oo ah deegaan istaraatiiji ah iyadoona halkaasi ay ka dhaceen kulamo lagu soo dhoweeyey ciidamada mujaahidiinta
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي kataa'ib al ikhbaariya ah ayaa muuqaal xiise badan ka soo saartay duulaankii barakaysnaa ee mujaahidiintu ay maalmo ka hor ku furteen degmada moqokori
ونذير الشر على الكفار
kadib jabkii taariikhiga ahaa iyo guuldaradii ihaanada ahayd ee ka soo gaartay aadan yabaal waxay madaxyaweyntii ciidanka riddada iyo maleeshiyaadkoodu saldhigteen degmada muqokori ee wilaayada hiiraan si ay halkaas uga dhigtaan talis ay iska soo abaabulaan kuna ururiyaan ciidanka shareeca la dirirka ah ee ku kala irdhuubay howlgallada halyeeyada towxiidka
قد طال الليل بنا دهرا وتناسينا نهج المختار قد طال الليل بنا دهرا وتناسينا balse nin hadaf sare leh hurdo ma hawoodo eh mujaahidiinta ayaa iyagoo dhididkooda iyo dhaawacooduba qoyan yahay durbadiiba kabta la gashtay firxadka cadowga una jihaystay jidadka ku aroora muqokori si uusan cadowgu u helin fursad uu kaga harsado duulaamada isdabajoogga ah ee mujaahidiinta
الأنصار وعين العشق قوافلها تقصد عنا قلوب الثار maleeshiyaadka murtadiinta ayaa isku dayay inay ka hortagaan weerarada mujaahidiinta ee ku soo wajahan balse waxaa lagu sharjabiyey dagaallo malaaxim ah oo ay martigeliyeen deegaanada ceel hareeri ceel kooxleh gumare iyo deegaanada ku xeedhan ribaad sal adag oo ku suntan hal adeyg iyo sabar iyo weeraro qorshaysan oo ku socday jadwal jaango-an ayaa allah fadligiis cadowga looga kiciyey deegaano dhowr ah oo uu ku xididaystay saddexdii sano ee lasoo dhaafay wuxuuna allah gacantooda ku cadaabay boqolaal murtadiin ah oo ay ku jiraan madaxyaweyntii horboodayay gulufka ka dhanka ah mujaahidiinta murtadiinta lagu laayay dagaaladan waxaa ugu cadcaddaa korneyl cabdiraxmaan xujaale oo ahaa taliyihii guutada lix iyo labaatanaad ee qeybta toddoba iyo labaatanaad ee maleeshiyaadka riddada iyo cabdi yuusuf salaad oo ku magac dheer cabdi goomey oo ka mid ahaa saraakiisha maleeshiyaadka riddada نحن الأنصار وسنمضي تخفق رايتنا wuxuu guura bahaleeyo oo uu geedaha soo jiraba wuxuu geeshka islaamka ugu dambayntii soo duldegay degmada muqokari si magaaladan istaraatiijiga ah looga xoreeyo mooryaantii qabsatay loona soo celiyo ku dhaqankii shareecada islaamka ee ay dadkeedu waayeen saddexdii sano ee lasoo dhaafay وبعون المولى خالقنا سندك الكفر مع الكفار
laba iyo tobankii muxaram kun afar boqol afartan iyo toddobo ciidamada mujaahidiinta oo kaashanaya allah subxaanahu watacaala ayaa weerar qorshaysan ku ekeeyey saldhiggii ugu weynaa maleeshiyaadka murtadiinta ee magaalada muqokori ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay degmada kadib markii maleeshiyaadka murtadiinta looga adkaaday dagaalkii ka dhacay gudaha iyo hareeraha magaalada halkaasna waxaa lagu dilay maleeshiyaad badan oo ay ku jiraan madaxyaweyntii hogaaminayay gulufka shareeca la dirirka ah ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga saraakiisha lagu dilay weerarkii muqokori waxaa ka mid ahaa cabdi muumin cilmi iidow oo ku magac dheeraa cabdixiish oo ahaa taliyihii ciidanka sirdoonka riddada ee hiiraan
سراعا مضوا للحواري الحسان على صدرهم أشرف الأوسمان وسام الشهادات أسمى المنى هنيئا لمن حازها خاتما هنيئا لمن حازها خاتما أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا dagaalkii muqokori wuxuu ahaa fatxi weyn iyo guul barakaysan oo uu allaah ku galladay owliyadiisa mujaahidiinta ah wuxuu ahaa nasri uu allaah ku uufiyey ballanqaadkiisa dhabta ah waa libin uu allaah mar kale nagu tusay sida tawaaducu u jibiyo kibirka iyo qabweynida kalsoonnida iimaaniga ahna u burburiso sawaxanka iyo saylaan dhabka kufriga
للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتياه فيه للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتياه فيه نسم في الطريع في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة فيه نسم في الطريع في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه mujaahidiinta iyagana waxaan leeyahay islaamka yaan xaggiinna looga soo dhicin cadowgana la sabirtama hubkaada cadowga kula diriiraysaan ha noqdo cabsida alleh isku duubni daacada umaradiinna iyo inaad naftiinna alleh ka iibsataan shahaadana aad dalabtaan ogaada in raayada tawxiidka iyo oogidda sharciga alleh iyo xijaabka gabdhaha muslimiintii ay ku taagan yihiin jihaadkiinna iyo nafhurkiinna alle subxaanahu watacaala wuxuu yidhi walowlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacd lafasadat alard walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin فيه يحيى المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر باكتساب
nimankan waa dhammaystiray joogaan inaan dhammaystirnana annagu diyaaraan u naha booska cilmi hagar anaa maanta joogo liigu bedelay lagama yaabo meeshii raggii cilmi hagar ugu weynaa ay ku dhinteen lagama yaabo inuu shabaab oo maradii madoobeed suro lagama yaabo lagama yaabo meeshii raggii cilmi hagar ugu weynaa ay ku dhinteen lagama yaabo inuu shabaab oo maradii madoobeed suro lagama yaabo lagama yaabo inuu shabaab oo maradii madoobeed suro
annaga dowladda soomaaliyeed eh, iyo iyo deegaanka qabaa'ilka dego eh, keliya nama khuseeyo waxaan derbi u nahay oo kale dowladda etoobiya waxaan daah u nahay eh, muxuu ahaa eh, dowladdaas etoobiya waxaan derbi u nahay oo kale dowladda etoobiya waxaan daah u nahay eh, muxuu ahaa eh, dowladdaas etoobiya
waxaa la barta caalamku la bartay oo gaaloo dhan khibradda ugu waaweyn oo hadda adeegsata ay noqotay inay samaysato dad cula- cumalo ah dad calooshoodu shaqaystayaal ah dad dalka iyo dadkaba gadanaya oo haggay ka yimaadeen luuqada waa kuu luuqad midabkana waa ku ogyihiin ehelna waa kuu xigaan islaamnimana way sheeganayaan meel kastana ayaga ayaa lagu weeraraa annagana waxa weeyaan calooshadu shaqaystayaal baana laku soo weerara maanta oo u suurtageliyey ummaddii iyo dalkiiba in etoobiya gacanta u geliyaan magacay rabaanba ha loo soo bixiyo dowlad ha lagu magacaabo urur ha loo bixiyo nuuci raba ha loo bixiyo ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawalahu minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin gaala ninkii soo raaca oo ku saf noqda oo muslim ku soo hogaamiya ayaga ayuu la mid yahay allah noo sheegay
ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي
mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan culummada iyo odayaasha dhaqanka ayaa ka qayb galay munaasabadda ay bandhig cilmiyeed ku sameynayeen ardayda macadka barashada luuqadaha ee ramadaan munaasabadan oo ka dhacday xarunta macadka barashada luuqadaha xisaabta caafimaadka iyo kombiyuutarka ee ramadaan oo ku yaala degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayay ardayda macadka ramadaan kusoo bandhigeen bandhig heer sare ah oo ka turjumayay heerkooda waxbarasho ugu horeyn waxaa goobta munaasabadda kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعماركم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى كما هذناه بعد حمد الله goobta aan joogno oo meel macad ah oo xaflo ka jirto oo wax lagu barto yaryar iyo dad waaweynba waxay ku baranayaan cilmigaasi aad ogtihiin walaalayaal alcilmu sharci waa cilmiga lagu badbaado aakhariya adduunba labada daar aan ku noolnahay daartan adduunyada inuu qofka si fiican u noolaado nolol sharciga waafaqsan oo ilaahay raalli ka yahay daarta dambena uu janno galo ilaahay raxmaddiisa uu galo waxyaabaha lagu heli kara waxaa ka mid a qofka inuu cilmiga sharciga inuu wax barto cilmiga maadiga laftiisa u barto waxbarashadu waa horumarka waxa waa furaha taqadumka iyo horumarka waxaan kaga bedelannahay xoolaha iyo xayawaanadaan kaga bedelannahay waa cilmigaas sharci ah ilaahay noo soo dejiyey qaadashadiisiiyo ku dhaqankiisa ayaan kaga bedelannahay xayawaanka qofka hadduuna aqoon lahayn oo iska un weynaado xoog iska yeesho wuxuu la mid yahay markaa waxba xayawaanada waxba ma dhaamo dhaqankiisi iyo akhlaaqdiisi iyo kulli waa lumayaan xoolaha markaa waxba ma dhaamo marka raggiinna dhallinyarada ah runtii fursad haysataan walaayad islaami aad ku nooshihiin fursadaad haysataan annaguna ma soo marna maanaa helin dad badanna ma aysan helin marka inaad ka faa'iidaysataan oo wax intaad yartihiin aad waxbarataan sinu tacliim baad ku jirtaan sanadkii waxbarashada oo qofku markuu yar yahay intuuna mashquulinoo reer iyo adduunyo uusan dhexgelin inuu wax barta ayaa la rabaa qof walbana dadaalkiisa meeshuu dhigo ayuu aqoontiisa noqonaysaa marka waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad waxbarashadii sii badisaan sii kordhisaan nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu leeyahay wax la tamaniyo oo la kanta ma jirto ilaa laba qof mooyaane qof ilaahay maal siiyey oo maalkii xaqa ku bixinaya meelaha ilaah raallikaya ku bixinaya iyo qof ilaahay xigmo iyo cilmi uu siiyey oo cilmigaa dadkii muxuu ku kala xukumaya oo dadkii baraya wax la tamaniyo oo qofkaasoo kale yaa iga dhigaan la yidhaahdo labada arrimood unbuu nabiga sheegay maalkaas ilaahay dirtii loo bixinayo iyo cilmiga cilmiga laftiisa haddii maarata qofka maal uu leeyahy cilmi uusan lahayn maalkasu ula dhaqma ma garanayo suu ilaahay u caabudo ma yaqaano wax uu hagaagaya wax u suuragelaya midna ma jiraan qofka hadduun aqoon lahayn marka inaad waxbarataan qofka inuu isagu isdhiso inuu isagu dadaal sameeyo awqaadda macadka la yimaado uu ku dadaalo uu maarata uusan kadib dhicin adiga aad kor isu wadaa la doonayaa fursadaanaad haysataan edhallinyarnimada hadda waa tegaysaa waxyaabaha qiyaamul isweydiin dhallinyarnimada ka mid ah wacan shabaabii fiima ablaah afarta arrimood ay ka mid tahay oo qofka qiyaamaha uusan ka tegaynin meesha maxsharka ilaa la weydiiyo dhallinyarnimadaa ka mid ah waa zahratulcumri baa layidhahdaa cumriga meeshuu qaalisan yahay uu u fiican yahay waa qofka markuu dhallinyarada yahay marka cimarkaas inuusan idinka lumin dhalinyal idinka lumin ee aad ka faa'idaystaan aad waxbarataan maalin kastoo kaa tagto iyo habeen kastoo kaa tag kuguma soo laabanayo waxaa weeyaan intaasaan idinkula dardaarmaynaa cilmigana allah idin furo ilaahay subxana wa taala quluubtiina ha nuuro cilmigana allah idin sahlo kuwii aflaxoo faa'iidana allah idinka dhigo wasali allahu wasalam calaa nabiyina muxamed intaasi kadib ardayda macadka ramadaan ee degmada buqa qable ayaa goobta munaasabadda kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed heer sare ah kaasoo ka turjumayay tayada waxbarashada macadka السلام عليكم وعليكم السلام أريد أن أسألك سؤالا هل أنت مستعد؟
نعم أنا مستعد ما هي أسهل طريقة بتعليم اللغة العربية؟
البرنامج اللغة العربية واضح كوضوح الشمس في قارعة السماء أولا الجهد الثاني التلاوة الدروس والثالث أتحدث بالعربية حوالي ساعة يوميا مع كل شخص يعرفها كائنا من كان والخامس الاستماع بحضور ساعات المداولة والمسابقة شكرا على معلوماتك القيمة أنت أولى بذلك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟ اسمي فاطمة وأنت ما اسمك؟ اسمي حليمة كيف حالك؟ على ما يرام وأنت كيف حالك؟ أنا في حالة جيدة من هذه يا حليمة؟ هذه صديقتي ما اسمها؟ اسمها خديجة هي معلمة مرحبا يا خديجة كيف حالك؟ لا مشكلة أنا مسرور بلقائك وأنا سعيدة بلقائك أيضا حساب انجلش كوكو بلا كتني This one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, twenty-nine, thirty, thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-eight, thirty-nine, forty, forty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five. 45 46 47 48 49 تا تا ت تي تي تو تو تا ت تي تو تو ج ج ج جي جو جو جو ja ja je je ji ji jo jo ju ju ta ta te te ti ti to to to tu ta ta te te ti ti to to tu tu ja ja je je ji ji Jo Jo Jo Ja Ja Ja Ji Ji Jo Jo Ju erayaan horaa ereyga waa akrinaysiin macnihiisana waa idinka rabaa hayqudhaa maxaa waa macnaha Ah. haya
Peace of Allah be upon you.
Upon you too.
Are you a teacher or a student?
I'm a student.
What do you learn?
I learn English language.
Where do you learn at?
I learn at Ramadan Institute Why do you learn English?
because it is universal language.
Where do you live?
I live in Book District.
What is education?
Education is the light of life. Education shows you the right way and the wrong way.
What What is the advantage of education?
The advantage of education is, the, is to help you to be a person who can solve the problems of his future.
Thank you.
Thank you too.
xisaabta soomaaliya ingiliish u bedel adigaa noo haya boqolka bilaabaya kontonku geenaya 101 102 103 104 105 106 107 108 109 111 111 112 113 114 115 116 117 118 119 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 145 46 147 148 149 150 magacayga waa ismaaciil axmed maxamed waxaan shaqaynayaa xisaabta ku dar shan boqol siddeetan iyo toddoba lagu daray laba boqol iyo saddex xisaabta maxay noqotay shan boqol siddeetan iyo toddoba laba boqol iyo saddex lagu daray waxay noqotay toddoba boqol sagaashan bismillaah magacaygu waa yaxye waxaan ka mid ahay ardada wax ka barta macadka ramadaan waxyaabahan barana waxaa ka mid ah caafimaadka Een, caafimaadka waxaan ka qaadanay dhowr buug waxaa ugu dambeeyey buugga loo yaqaano parasitology parasitologygu wuxuu ka mid yahay culumta caafimaadka waana cilmi ku saabsan barashada iyo daaweynta waxyaabaha loo yaqaano jirisku noolayaasha iyo dhibaatooyinka ay u geystaan noolaha ay ku dul nool yihiin ama ay ku hoos nool yihiin waxaa loo qaybiyaa laba qayb oo kale ah endoparasite iyo ectoparasite Een, endoparasiteka fara badan oo ah gooryaanada waxaa ka mid ah roundworm threadworm webwom iyo hokewom iyo tybewom haddaan mid mid ka- mid ka mid a faahfaahin ka bixiyo roundywomka waxaa loo yaqaanaa ascaris lumbricodius wuxuu leeyahay effect ama ca- saameyn ayuu leeyahay waxaa ka mid ah saameynta uu leeyahay anorexiya weakness iyo asthma iyo discomfort discomfort cybotomis uu leeyahay wabilahi towfiiq بسم الله magacaygu waa cabdiqafaar waxaan wax ka bartaa macadka ramadaan gaar ahaan qaybta caafimaadka waxaan halkan kasoo jeedinayaa ciwaanka wubin caf oo ah xiiqdheerta xiiqdheertu waxay ka mid tahay lixda cudur ee dilaaga ah waxaana sababa bakteriya loo yaqaano bartatella bertusis xilli huurskeedana wuxuu gaaraa afar iyo toban maalmood calaamado ay leedahay calaamadaheeda waxaa ka mid ah laba isbuuc kadib waxaa bilowda codka xiiqdheerta ilmaha marka ay qunfacaan hawada waxay dib u aragtaa sambabada ayadoo samaysa codka xiiqdheerta xiiqdheertu waxay u daran tahay ilmaha ka yar halka sano sidaas daraaddeed waxaa wanaagsan inay caruurta ahaadaan kuwa la talaalay rundi of transmission waxaa waaye sa- sababaha oo cudurkan ku fida siyaabooyinka cudurkan uu ku fida waxaa waaye by air hawe ayuu ku fidaa wuxuuna inta badan ku dhaca caruurta ka yar shanta sano wabilahi towfiiq asalaamu calaykum halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta waxaana kasoo jeedi rabaa aniga oo- oo dhigta macadka ramadaan qeyb yar oo caafimaad ku saabsan waa maxay hemarog hemarog waa erey laatiin ah kana yimid wadanka griiga micnihiisuna yahay lostibalood dhiigbaxa haddaba ereyga dhiigbaxa waxaa loo yaqaanaa ama oo imaan karaa marka ay go-aan saddex xidid oo kale ah artary oo ah halbowle finis oo ah aroore cabilary oo ah tiftaafyo labo haddaba ereyga dhiigbaxa waxaa loo qeybiyaa laba qeybood oo kale ah internal hemorrhage iyo external hemorrhage qaybta saddexaad haddaba ereyga dhiigbaxa wuxuu imaan karaa marka ay go-aan ama ay dhaawacmaan saddexeedad oo hore aan usoo sheegnay arterial bleeding halbowlaha marka uu go-o amba uu dhaawacmo waxaa ka yimaada dhiig casaan cad leh oona xowli u socda waxaana loo yaqaanaa arterial bleeding finance bleeding waxaa loo yaqaanaa eh, dhiigbaxa arooraha midabkiisu waa madow socodkiisana waa mid iska qulqulaya cabilary dhiigbaxa dhig- eh, tiftaafyada wa- waxaa loo yaqaanaa midabkiisu waa madow socodkiisana waa mid iska yar cybertomis of hemorrhage calaamadaha dhiigbaxa midabka m- iyo maqaarka oo isbedela dhidid badan iyo maqaarka oo qabooba haraad badan iyo afka oo qalala wasalaamu calaykum aniga ah ardayda dhigata macadka ramadaan magacii oonaya nasro dalka la maabahay idhaahda juqraafiyahan qorax kasoo baxa geeska afrika bari waxaa ka hayay badweynta hindiya galbeed waxaa ka hay dalka itoobiya koonfur galbeed waxaa ka hay dalka kenya waqooyi waxaa ka hay dalka jabuuti dalka wuxuu leeyahay xeeb dherarkeeda lagu qiyaasay saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex afrika soomaaliya uu xeeb dheer marka laga reebo dalkan koonfur afrika waxay la dhirhigtaa marka laisku dara xeebaha dalalka faransiiska iyo talyaaniga caasimadiisu waa muqdisho tan labaad waa hargeyso tan saddexaad waa kismaayo shirkii gumaystayaasha afrika ee lagu qabsaday afrikii ka dhacay baarliin kun sideed boqol sideetan iyo afartii ayaa soomaaliya loo qaybiyey shan qaybood oo kale ah kow gobolada waaqooyi loo dhiibiyey gumaysiga ingiriiska laba gobolada koonfureeda loo dhiibiyey gumaysiga talyaaniga saddex xeebta soomaaliyeed oo jabuuti oo loo dhiibiyey gumaysiga faransiiska afar oo gacanta loo geliyey dalka kenya shan soomaali galbeed oo gacanta loo geliyey dowlada etoobiya shantaa gobol waxaa laisku yidhaahdaa shanta soomaaliyeed sidoo kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada islaamiga hiiraan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaa horta mahadis kale ilaahay subxaanahu watacaala uun iskan keenay eh, majliskan gurigan macadkan oo saaki lasoo bandhigay xafladiisii iyo waxbarashadiisii allah subxaanahu watacaala mahadis kale mahad kale waxaa iskale macallimiintii oo ardidan gabdha leh oo wiilal leh oo halkan wax ku akhrinayay soo wax baray macallimiintaas iyo maamulaha macadka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin walaalayaal markaan hore ugu gudbo ardayda halkan wax ka baranaysay waa arday yaryar iyo mid waaweyn wiilal iyo gabdho waxaan kuwaaninaynaa ardayda sida ragga iga horreeya u sheegeen nin walba wakhtigaas leeyahay ardayda waxaan ku dardaarminayaa inay wax bartaan jahliga ay ka baxaan waxaa laga yaabaa dadkan ardayda dhalay inay hadda ardaydoodu inta yaqaaniin ay aqoonin waa u badan tahay wiilal iyo gabdhaa sidaad u leedihiin waxaa naga waana ah inaad wax barataan jahliga aad ka baxdaan dalkiinna iyo dadkiinnana aad jahliga ka saartaan insha allahu adinka oo ku baranaya maxadkan si loo soo jeediy ama aad ka akhriseen ee luqadda carabiga far soomaaliga xisaabta inta hadda aad akhriseen oo indhaha hayeen marka insha allahu waxaa laidinka rabaa waxbarashada inay tayada macallimiinta kor usii qaadaan dadka oon ciyaalkooda keeninne waxaan ujeedinaynaa inay keenaan maxadka ramalaan wiil iyo gabarninkii dhalo us ilaahay siiyey waa inaad keentaa maxadka waxbarashada tayada leh ka socoto ilaahay idinkiis ardaydana kuwii ka qalin jibiye allah ka dhigo aadaa wabilaahi towfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أولا إلهي سبحانه وتعالى أيان مهد علينا إلهي إنه كل ميي مجلس كان قيمها بدن له ee macaadka ramadaan ee lagu baranayo luuqadaha hadda aan maqlaynay ilaahayii xafladiisa naga soo qaybgeliyey ayaan ugu mahadcelinaynaa intaa kadib waxaan halkan ugu mahadcelinaynaa wilaayada islaamiga hiiraan hadday tahay mid gobol iyo hadday tahay muxaafadada degmada buaqable ee ka qayb qaadatay howlaha amni ee ilmahan yaryar ee ardayda ay wax ku baranayaan ee amnigooda iyo iisheeg maxay ahayd ku dadaashay wakhtigooda aad baan idinkaga mahadcelinaynaa waxaa kaloo halkan ugu mahadcelinaynaa macalimiinta macaadka ramadaan ee ardaydan wax ku baraysay wakhti badan maantana aan joogno xafladii ugu horeysay ee waxaan leenahay ajir iyo xasanaad allah idinka siiyo dadkiina saanay waxbarasho u rabaan ee adinka ayaana wax u bartay inaad gabdhaha iyo wiilasha aad wax bartaan dadka waaweyn aad wax bartaan aad baa ugu mahadsantihiin juhdiga aad bixiseen waxaa kaloon halkan ugu mahadcelinaynaa owlaadda ilmahan dhashay ee waalidiinta ah ee ilmahooda aan maqlaynay ayagoo akhrinaya carabi ayagoo akhrinaya ingiriis ayagoo akhrinaya soomaali qaybtii caafimaadka ee haddii luuqadii ay tahay midii carabiga iyo midii soomaaliga iyo midii ingiriiska waxaan leenahay ilmahan ku dadaalo hadayacino insha allahu tacaala ammaano ayaana idinka saaran inaad gacanta ku haysiin ayaa laydinka rabaa waa dadkii dalkan ku maamuli lahay ilaahay shareecadiisa waa jiilkii lagu xisaabtamayo oo la sugaay insha allahu tacaala waxaan idin leenahay ilmahaas gacanta ku haya kana warqaba ardayda waxaan leenahay aad baad u yareertihiin da'da hadda hortaayna ka muuqato waad dadaasheen aad baad u boqolkiiba boqol dadaalkiinna ha ka gaabinino juhdigiinna micnaha ayaan mid dib loo dhigin yaan laydinka horumarin insha allahu tacaala diinka ilaahay waa lagu tartamoohaya insha allahu tacaala idaacadaha waa laska dhegaysanaa waana dadaasheen waxbarashada ku dadaala insha allahu tacaala warkaygana intaasaan kusoo koobaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد أولا الله سبحانه وتعالى يا مهسان بعد حمد الله تعالى وعن أمهد علينا معلمينتي معدك لغضها إعصاباتك إيو عافماتك رمضان iyo maamulihiisa juhdigan faraha badan iyo bandhigan ay soo bandhigeen ardada juhdigaas bixiyey waan u mahadcelinaynaa ilaahi subxaana watacaalaa abaalkooda ha badiyo intaa kadib ardada wax ka baranaysa maxadka luqadaha iyo xisaabaadka iyo caafimaadka waxaan leenahay saddexdaasba waa waxii loo baahnaa caafimaadka markii la leeyahay waa asaasiga guryaha iyo waxay ka hortagahay ama maxaa la yidhaahdaa loo baahnaay luqadane waa waxay daawooyinka ku qoraayeen oo ay qofan luqad aan aqoonin caafimaad maba ka qayb qaadan karo waxaan leenahay ku dadaala waxbarashada bilaaw ayaa tihiin bandhigan kiisa kale waxaan rajaynaynaa intaan inka badan iyo arday ka badan iyo aqoon ka badan iyo bandhigka qurux badan ayna soo bandhigi doontaan aan idin rajaynaynaa dadka barofesoorada ah ama dhakhaatiirta ama maxaa la yidhaahdaye injineerada ah ama culammada islaamka maanta maxaa la yidhaahdaye dhakhaatiirta ah waxbarashada halka heerka aad maanta ka joogtaan ay kasoo bilaabeen dadaal iyo juhdi iyo aan dhammaanaynin oo muddo socday ay ku gaareen iyo akhrintoo lagu celceliyo akhrinta ma aha waa buug waa casharka waa qaadanaya meelan ku tuuraya ma ahe in lagu celceliyo ardada dhexdeeda ay maxaa la yidhahdaa isla akhristaan isu dhegaystaan ayaa lagu gaaraa marka waxaan leenahay dadaala ilaahi subxaana watacaalana waxaan idin weydiinaynaa idinka baryaynaa inuu idin furo waxbarashada intaa kadib waxaan rabay waalidiin kelmad inaan dhaho wixii waalid ah hadda carruurtooda ay joogaan oo ka faa'idaystay oo nasiib u helay waa mahadsan yihiin waalidiinta waxaan leenahay owlaadiinna idinka ayaa mas-uul ka ah maanta jahliga waa yaraan lahay nin kastoo carruurtiisa hadduu waxbari lahay sidaanoo kale jahli iyo macaawisley iyo mooryaan iyo qurun iyo maxaa la yidhahdaa wax meel taaganoo dhan waa ay dhammaan lahayn ummadda ilaahay haddii lagu xero ilaahay diintiisa la baro jidka wanaagsan la baro waa laga badbaadayaa waxaan leenahay ka faa'iidaysto bacdka ramadaan barashada luqadaha xisaabaadka iyo caafimaadka waalidiinta waxaan leenahay ugu faa'iidaysto ilmiinin waxbara jahliga ka saara asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayntii waxaa goobta ka hadlay mudiirka macadka ramadaan ustaad cabdisamad shuuriye isagoona ka warbixiyey asaaskii macadka iyo waxbarashada uu bixiyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا المجمع المبارك إن شاء الله تعالى أنيقو مامولها معدك رمضان وحان هل كان إذن كسو جدنا يا معدك حلق الله فوري وحيابها الأمرت رمضان Institute Languages Health and Technology معهد رمضان لتعليم اللغات والصحة والتكنولوجيا macadka ramadaan ee barashada luqadaha caafimaadka iyo kombyuutarka insha allahu tacaala macadka waqtigii ugu horreey aan furno waxay bisha ramadaan sanadkii hadda aan soo dhaafinay kun afar boqol afartan iyo lix maadooyinka lagu barto macadka waxaa kamid ah ingiriiska carabiga soomaaliga caafimaadka iyo kombyuutarka aan hadda rajeynayna insha allahu tacaala inaan furno macadka sababaha aan u aasaasnay waxaa ugu horeeya in jiilka yar ee soo koraya iyo dadka waaweyn ee waxbarashada ay dhaaftay inaan kusoo dhisno si ay ula qabsadaan macaahida kale ee ka furan degmada buqaqable sida macadka qurduba oo kale macadka waxa uu soo gudbi karaa qofka markuu soo maro oo yaqaano qoraalka iyo akhriska soomaaliga iyo carabiga qofka marka waxaa u fududaanaysa inuu waxbarashadii kale uu horey usii wato oo macaahidii oo kale ula qabsado marka aasaaska koowaad qofku waa in la baro soomaaliga farta soomaaliga oo qoraalkeeda u barto akhrinta carabigana u barto oo mufradaad badan iyo xiwaaraad la siiyo kadib markaas qofku waxay u sahlaysaa inuu hore usii socdo soomaaliga markuu barto af soomaali barto xisaabtana u barto xisaabta hataa waxaa aada u haboon oo qofku oo ciyo wax ku fahmi karaa in af soomaali lagu baro kadib carabi loogu bedelo maxaa yeelay qofka waxa uu kula fahmi karo oo ciyow doonta lagu saari kara waa wax uu ku hadlaayo uu garanayo in ciyow wax ku fahansiisid waayo kadib markaas xisaabta markaas in carabi loo bedelo waa fududaanaysaa sababtoo ah ereyadale la bedelaya oo magacyadii oo xisaabtale la bedelaya inta kale qofka isagaa hore u wadanayo insha allahu tacaala macadka waxaan ugu talagalnay inaan kusoo dhisno dadka yaryarka ah iyo dadka waaweyn ee waxbarashada dhaaftay waxaa kaloo idin jirto dadkii doonaya in hal maado ama luqad ama carabiga ama ingiriiska ama caafimaadka oo kale in iska dhisaan rabo iyana muddo kooban in oo lagu baraayo haddana waxaan rajaynaynaa inaan macadka kusoo kordhino kombyuutar kombyuutarka oo ardayga u sahlaya in oo waxawaaye qof oo wax qoran karo warqad diyaarsan karo jadwal samaysan karo oo maanta baxti qoran karo oo wax waxawaaye daabacan kara inuu noqdo ayay u fududeynaysaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in ardayda hadda bandhigi ay sameeyeen waa wax bilow oo muddo kooban oo hadda saddex bilood iyo wax yar aan dhammayn waayo waxay waxbaranaayeen hadda caafimaadkaad arkaysaan xiwaarka carabiga sameynaya ad arkaysaan marka dadkan waa dadka yaryar iyo dad waaweyn ay isugu jiraan marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in ardayda ay sii dadaalaan oo waxbarashadana hor sii socoto waalidiintana waxaan kula dardaarmay in ardaydooda ay ka warhayaan oo xilli kasta oo cunug waxbarashada uu aadayo uu ka imaanayo ay ka warqabaan oo ay waxbarashadii ku saaciidaan haddii iyagu saataa waxba garanaynin inay dad u sameeyaan oo xaawa in ardaydii waxbarashada la socdo oo cunugii hore loo wado macadka oo xiriirada kale wax la barto waxaa ka mid ah khamiis iyo jimco khamiis iyo jimcada oo dadka aan shanta maalmood aan firaaqada helaynin ayaa loogu talagalay iyana inay wax ku bartaan hadda qeyb waxaa jirto oo rawdada alabraar dufca dhammaysa alqiraa walkitaab hadda ay dhigtaan oo khamiis iyo jimcada loo dhigo إن شاء الله تعالى قيام كلنا وخصوصا على إن شاء الله معك بصوب بير دوران هذه إلى هذا مركا معك رمضان لتعليم اللغات والصحة والتكنولوجيا waxaan ugu talagalnay in dadkii uu kaxa qabtiro baahayaasha asaasiyaadka luqadaha kaxa qabtiro dhamaystirkana waxa waaye qofkii gaaro uu dhamaystiro qofkaas u noqdo qof luqadaas oo baranayo ama jiirta ha noqoto ama carabi ha noqoto ama soomaali ha noqoto qofku hadli karo oona qori karo oona akhrin karo inuu noqdo insha allahu tacaala warkayga waxaan kusoo koobayaa inay ummadda wax barato tacliinta waxawaaye lagu dadaalo qof kasta markuu wax barto wax faa-iideysto ayuu dadkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba ay dalkiisa wax u tari karaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي waa hagaag qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaan markan isla soo gaarnay ardayda jaamacadda alqimah ayaa tartan cilmiyeed u qabatay madaarista iyo iskuulaadka waxbarasho ee ka furan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe warbixin arrintan ku aadan waxaa inoo diyaariyay walaalkeen cusmaan axmed dhuubow
marka ay dhallinyaradu qaataan doorka looga baahan yahay waxa ay kaalin muuqata ku leeyihiin dibudhiska bulshada iyo kobcinta aqoonta magaalada jilib dhowaan waxaa ka dhacay tartan noociisu yahay mid ku cusub wilaayaadka islaamiga ah aadna uu soo jiitay dadkii ka qaybgalay ee lagu marti qaaday iyo dhinacyadii loo qabtay ee ka faa'iidaystay tartanka ardayda jaamacadda alqima ayaa lahaa fikirka iyo qabsoomidda tartanka kaasoo ay u qabteen qaar ka mid ah xarumaha waxbarasho gaar ahaan arday ka kala socotay macadka qurduba madarasada al anwaar dugsiga sare al hijra iyo madarasada suldaan cabbaas tartanka ayaana diiradda saarayey manhajka laga dhigo xarumahaasi waxbarasho wuxuuna ahaa tartanka mid lagu dhiirigelinayay ardayda waxbarata qaar ka mid ah ardayda jaamacadda alqime ee soo qabanqaabiyey tartanka ay u qabteen xarumaha waxbarasho ee magaalada jilib ayaa waxa ay ka warrameen qaabka tartanka iyo waxyaabaha uu diiradda saarayey tartankan horta waxaa qabanayey ardayda jaamacadda alqima waxaana loo qabanayey wiilasha dhigta macaahida iyo madaarista nidaamiga oo tartankan waxaa ka marnaa qaybta gabdhaha si guud ahaan tartanka horta aan ugu magac darnay almusaabaqa tatwiiriya liabnaa'i almacaahid walmadaaris nidaamiya waa musaabaqo aan rabnay inaan ku tatwiirino ku horumarino ardayda dhigata macaahida iyo madaarista shicaarka tartanka wuxuu ahaa istabiqu lkhayraat ama ahdaafta uu madashan maanta ay u sacyanaysa laga rabay waxay ahayd in si guud horta ardayda lagu dhiirogeliyo mabda akhriska oo ardayda in duruusta ay qaadanayaan ay waxooga ay ku barbar wadaan waxyaabaha la yidhahdo alqiraa'a alxura almutaalaca alxura waxa la yidhahdo ardayda markaan ku dhiiragelino akhriska waxaa sidoo kale ahdaafta ka mid ahaa in ardayda la yara tanshiidiyo oo hankoodana sare loo yara qaado ayaa ayaa ahdaafta ka mid ahayd sidoo kale ahdaafta waxaa ka mid ahayd in heerkooda waxbarasho heerkooda aqooneed ardayda in sidoo kale kor loo qaado ayaana ahdaafta ka mid ahayd ardayda marka in la dareensiiyo dareenkaasi lagu abuuro waxaa sidoo kale xataa ka mid ahayd waxyaabaha ahdaafta ka mid ahaa madasha maanta ay lahayd اكتشاف مواهب الطلاب waxa la oo macnaha in la اكتشافo ardayda mawaahibtooda iyo de ilaahay qof walba binaadam waxba uu abuuray wax macnaha waxba ku dhex abuuray oo qudraad iyo taaqo oo kaamina ama ku dhex qorsoon qofka daatadiisa marka ayaan marka mawaahibta uu ardayga gaarka leeyahay inaan soo iktishaafino si aan ugu baraarujino isagana marka uu tadwiirinteedii waxa uu isagana si gaar ugu dadaalo waxay ka mid ahayd marka ahdaaftii aan aan u sacaynaynay kasoo qaybgalayaasha iyo ardaydii ka socotay madaariista iyo iskuullada ayaa loo sharaxay qaabka uu noqonayo tartanka iyo waxyaabaha lagu tartamayo saabaqadan waxaan u qabanay horta waa ardayda macaahidda ama madaarista ee magaalada jilib ku yaala waxaana ka mid ah macaad qurduba madrasatu alanwaar madrasatu alhijra athaanabiya iyo madrasa suldaan cabaas madraso walbana waxay ku tartamaysay waa lix maado waan marka tiradooda guud waxay noqonaysaa afar iyo labaatan maado maado walbana waxaa ka imaanaysay hal su-aal waan marka tiradooda guud su-aalaha waxay noqonayaan afar iyo labaatan su-aal ayay noqonayaan maxadka maadaama lix qof ay yihiin lix qof ka socoto ama madrasada ayagaa soo dirsanaya manasada soo istaagaya saas ugu jawaabaya dhibcaha iyo darajaadka waxay ahaayeen su-aal walba waxaad dulsaarneyd toban darajo marka cadad cadadka guud ee madrasada iyo maxadka darajadiisa laga rabo inay tagto waa lixdan darajo waa lixdan darajay noqonaysaa marka ahdaaf imtixaanka aan ka lahaynay waa atacaawun watacaaruf ardaydan anagoo ah ardayda jaamacadda alqima iyo jamciyadeeda anagoo ah iyo ardaydan oo ardayga yar macaahidda ah waxaan rabnay in aan isbarano oo inaan iskaalmaysano xagga waxbarashada ardaydii ka qaybgalayay tartanka ayaa dhankooda waxa ay muujiyeen dadaal aad u xooggan intii uu socday tartanka iyagoona si heer sara ugu jawaabayey su'aalaha la weydiinayey taasoo ka dhigneed mid xamaasad u yeeshay tartanka su-aasha saddexaad oo machadu qurduba ku socota waxay ka imaanaysaa maadat usuul lfiqhi waxay leedahay alfaasidu walbaatilu bimacnaa waaxid ilaa fii mowdicayni udkurhumaa alfaasidu walbaatilu bimacnaa waaxid ilaa fii mowdicayni udkurhumaa
anigoo ah arday ka socda macadka qurduba su-aasha jawaabteeda hadaa isku dayo waa labo meel fi lixraam wa fi nikaax
su-aashii la weydiiyey saxi qaladkeeda guddigaan ku celinaynaa su-aasha saddexaad oo la weydiiyey macad qurduba kana imaanaysay maadada usuul fiqiga oo ahayd alfaasidu waalbaatilu bimacnan waaxid ilaa fii mowdicayn udkurhumaa jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah saa darteeda waxay heleen toban darajo udkur ثلاثة من أهم الأعمال التي قام بها قصي بن كلاب اذكر ثلاثة من أهم الأعمال التي قام بها قصي بن كلاب
أنا كسعد مدرسة الأنوار سؤال جوابت درس كده نظم أحوال مكة إنشاء دار الندوة ليجتمع فيها أهل مكة للتشاور في أمورهم تجديد بناء الكعبة عندما تهدم بعد أركانها جوابت أي كبحيان waa jawaab sax ah sidaa darteeda waxay heleen toban darajo waxaanu gudbaynaa madrasada saddexaad madrasatu lanwaar su-aasheeda koowaad oo ka imaanaysa maadatu nusuus waxay leedahay min aadaabi aljeyshi almuntasiri maa yali kow iidaa almutacabidiina min annasaara labo alraxmatu biاshuyuukhi waاnnisaai waaladfaal saddex lubsu alcamaa'imi waalqubacaati waalqumsaan
anigoo ah tartamo ka tirsan tartamayaasha madrasada al anwaar su-aasha jawaabteeda haddaa isku dayo oo ahayd min aadaabi iljeyshi almuntasir waxaan doortay lambarka labaad alraxmatu bishuyuukh waannisaai waaladfaal waxaan doortay lambarka labaad alraxmatu bishuyuukh waannisaa waaladfaal
madrasatu alanwaar alibtidaa'iya waaliicdaadiya oo la weydiiyey su-aashooda koowaad oo ahayd ka- doorashada kana imaanaysay maadada nusuus jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah sidaa darteeda waxay heleen toban darajo munaasabadii lagu soo xirayey tartan cilmiyeedka ka dhacay magaalada jilib ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid ahaayeen culimmada sheekh cumar xayaakallah oo kelimad ka jeeday howlkii uu tartanka ka dhacay ayaa bogaadiyey tartanka isagoona ku tilmaamay mid faa'iido weyn u leh ardayda wuxuuna si gaara u bogaadiyey doorka wanaagsan ee ay qaateen ardayda jaamacadda alqima ee soo qabanqaabiyey tartanka maanta waxaa farxad weyn noo ah inaan kala soo qayb galno dalabatul cilmiga oo afar madrasadood oo maanta musaabaqa loo qabtay oo u qabatay ardayda jaamicatul qima aad iyo aad baan u bogaadinaynaa qadiyadda iyada ah waxaan leenahay hambalyo maxaa yeelay ummadda marka la doonayo in mustawahooda kor loo qaado oo la tanshiidiyo waxyaabaha lagu tashkhiisin karo oo bannaanka lagu soo dhigi karo waxaa ka mid ah in ayagii tartan loo qabto maanta carruurtii dhallinyarada ahayd oo afar madrasa ka socota madrasada qurduba iyo alhijra iyo madrasatul anwaar iyo madrasa suldaan cabaas afartaa madraso dhallinyaradii ka socotay baa tartan loo qabtay nataa'ijkay keeneen baa lasoo bandhigay hambalya ayaan leenahay qadiyadda noocaasoo kale waxaan leenahay inay muddo badan soo laalaabato ayaa wan wanaagsan dee wax lagu tanaafusana waxaa ugu qaalisan kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu aleyh wasalam ayaa ugu qaalisan dadka imtixaanka ka qaaday iyagu waa dalabatulcilmi dadka musaabaqada usoo bandhigayaan haddana ay dalabatulcilmigii jaamicatulqima yihiin waxaan leenahay jaamicatulqima wamaa adraaka maa jaamicatulqima haadihi thimaaruha alawaliya midhaheedii hordhaca ahaa waa kuwan baan leenahay ummadda allah u barakeeya jaamicatulqima iyo juhudda ay qabanayso iyo dhallinyaradeeda musaqifiinta waxaan leenahay jaamicatulqima waa minbacu lculamaa waa minbacu lfuqahaa waa minbacu ducaat waa minbacu lmucalimiin walmudaribiin walqiyaada dadkii soo saari bay jaamicatulqima noqotay waxaana tusaale kugu maqa- kuugu filan isxilqaanka hadda dhallinyaradii ardayda ahayd intay jumciyad sameeyeen ee isxilqaameen ay yidhahdeen da'yarta soo koraysa si himmadooda aan waxbarasho kor ugu qaadno aqaafadoodana aan kor ugu qaadno ru'yadoodana ay waadix u noqoto nin walbana uu daadadi- daatadiisa iyo shakhsiyaddiisa u cabiro aynu bal bannaanka keenno nin walba ninka dhallinyaradii maaha nin yidhahdo wuxuu aabbahay ahaan jiray ee waa ninka yidhahdo waxaan anugu ahay waa kan kadeeto soomaali waxaa tirahdaa aabba kufaan waxaa ka wanaagsan arwax kufaan baa ka wanaagsan warbaahinta islaamiga ah ee landalusa ayaa codbaahiyaha la dhex martay arday ka socotay goobaha waxbarasho ee tartanka loo qabtay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ah magacay zubayr cabdiraxmaan cali waxaan ka socdaa madrasada al-anwaar waxaana loo qabtay musaabaqo afar madaaris iyo macaahiid kale ah al-anwaar khurduba alhijra iyo suldaan cabaas insha allah ilaahay mahadiis ilaahay ayaan u mahadnaqaynaa insha allah waxaan leenahay tartankeen tarkin tartanku sii dara asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacay ku bilaabayo cabdulaahi cabdinaasir cabdiraxmaan waa mutasaabiq ka socda madrasada al anwaar meeshan saaka waxaa lagu qabtay musaabaqa oo lagu magacdaray almusaabaqa litadwiiri abnaa waxaa qabatay jamciyadda wiilasha ee al- jaamacadda alqibma waxaan ku faraxsannahay koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqaya allah subxaana watacaala bismillaah awalan alayaan u mahadnaqoyaa taaniyan waxaan u mahadnaqoyaa jamciyadda jaamacadda alqima ee tartan inoo qabatay innagoo ah ardayda dhigata macadka qorduba Ah, maasha allah jamciyadda jaamacadda alqima waxaan ka codsanaynaa inay marad inoo soo celiyaan ee boqol mar inoo soo celiyaan ayaan mid ka codsanaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ka socdaa madrasa suldaan cabaas alibtidaa'i waxaan galnay musaabaqo si fiican ayay ugu bogoonay waxay u socotay musaabaqada su-aal toos ay lisweydiinayay su-aalihii koowaad oo min saddex saddex ah waxay soo laabatay saddex su-aal oo doorasho ah hal su-aal ayaana xareer martay wixii kale way ku jawaabnay waxaan ka socdaa madarasa suldaan cabaas ashahiid biidn illaah waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
assalaamu calaykum maanta waxaa kusoo qayb galnay musaabaqada oo u socotay saddex madaaris oo intay maxaadka qurdubo anigoo ah magacayda saalax
waxaan ku socdaa madrasada suldaan cabaas magacay waa usaama cabdisiid waxaan ku jirnay saaka musaabaqo noo qabaday ardayta jaamacadda alqima maasha allah ardayda dhammaan way dadaaleen jaa'iso ayaa laisgudunsiiyay mar walba waxaan codsanaya inaan idin soo celceliyo musaabaqada tan oo kale insha allah hala dadaalo insha allah ugu dambayntii waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay natiijada tartanka iyadoona abaalmarino la siiyey dhammaan ardaydii ka qayb gashay tartanka si loo dhiirigeliyo dadaalkooda iyo ka qaybgalka musaabaqada tartan cilmiyeedka ay soo qaban qaabayeen ardayda jaamacadda alqima ayaa noqonaya tusaale muuqda oo ka tarjamaya doorka dhallinyarada ee horumarinta aqoonta diinta iyo mideynta dadaalka waxbarasho ee ardayda madaariista iyadoona dhinaca kale ardayda madaariistu ay si weyn u soo dhoweeyeen tallaabadan koowaad ee ay qaadeen ardayda jaamacadda alqima kuna taliyeen in la joogteeyo dadaallada noocaani ah si loo helo bulsho isku filan kana faa'iidaysata iyada dhexdeeda
guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo qodobo kala duwan aad ku maqasheen inta barnaamijkan mid la mid aan ku kulmi doonno isbuuca soo socda hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا